kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qoyska oo toddobaad waliba habeenka arbacada aad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a sidaan hore idinku ballan qaaday barnaamijkan qoyska waxa aan toddobaadkanna kaga hadlaynaa sheekooyinka waalidiinta soomaalida ah ee ka guura dalalka galbeedka ee dega dalalka afrika iyo kuwa islaamka ah waalidiinta soomaalida ah ee ku nool wadamada yurub ameerika iyo australia ayaa qaarkood caruurta ula guura dalalka afrika iyo kuwa islaamka iyagoo rajo ka qaba in ilmahooda ay u helaan barbaarin ku salaysan hab waafaqsan diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo sidoo kale inay caruurtoodu bartaan ku hadalka afka soomaaliga haddaba waalidiintu ma ka miro dhaliyaan rabitaankoodaas waxaan toddobaadkan marti ugu ah barnaamijka fartuun abuukar sankuus oo laba sano ka hor caruurteeda ka rartay gobolka kentaki ee dalka maraykanka una guurtay magaalada nairobi ee dalka kenya balse hadda dib ugu soo noqotay isla gobolkii ay laba sano ka hor ka guurtay maxay ahayd sababtii ka dambeysay in fartuun ay ka guurto maraykanka maxaase hadda soo celiyey laba sano kadib barnaamijkan ayay ku faahfaahinaysaa
horta maraykanka wax dhibaataa kuma aan arag maasha allah waa meel aad u wanaagsan ha wanaagsanaatee caruurtii bay-ad ahaan baa waxay ka tageen carruurtii horta ma haystaan dugsiyo fiican oo taya leh waa weynay midda kaleeto carruurtii afkoodii hooyo oo af soomaaliga ahaa baysan hal xabo ka aqoonin mideeda kaleeto waxaa dareemaysaa maaragtay carruurtii inaa isfahmi karin mararka qaarkood annagoo yooyinka soomaali haddaan nahay dad qaxooti oo waddanka qaxootinimo ku niyimid ba ahayn aayaroo gobana waxaana sugaya dadyowgeennii aan carradii kaga soo tagnayba annaga meel noo farfadhiya dalkaanna waxa aa shaqaynaysid iyo noloshaada waa wax isku afjaran dadkii xagga jirayna wax kaley ka aaminsan yihiin dalkan marka mar walba waxaan istixgelin badan siinaa dadkii aan kasoo tagnay oo dhibanayaalka ahaa marka carruurtii waxaa dhacayso sometimes inaa xataa wakti isu weydaan marna iskool jiraan markay guriga imaan rabaanna adigana aa noloshii iyo wixii kugu xeernaa adiga shaksi ahaantaada deegaankaaga iyo noloshii reerka markaad doo raadisid kabacdi waxaa kugu taagantii waalidkaa iyo dadka ehelka ahaydeen marka isdhaafdhaaf baa iska dhacay waxaan go-aan ku gaarayn shaksiyadeyda aniga marka aan carruurta inta ka kaxaynayo dhibaato maraykan aan kala kulmay ma jirin waxaan is iri xoogaa bal carruurtii xagga diinta iyo xagga dadka deegaanka meesha dadkii ay u dhasheen iyo wixii bal bay-adoodii ah xoogaa kusoo dhexay sidoo kula soo maqnaatid marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin kumana soo guuldaraysaninoo laba sanaa la maqnaa labadii sanana wax badan badan badan baa iska soo bedelay maasha allah tabaaraka allah afkoodii soomaaliga oo afkoodii hooyo caadi bay ugu hadlaayaan casharadii dugsiga qur-aankaa caadi bay u qaadanayaan xagga iskuulka ruuxadiisa tayada iskuullada ruuxadooda aad bay hadda isu soo bedeleen oo waxay noqdeen dad faankooda aad u sarreeyo maasha allah waktigaa ii diiday ma ahane aniga inaa iska soo maqnaado go-aankayga ahaa balse way dhici weydayoo haddee wixii baa isbixin waayey meesha aan ku noolaana nairobi bay ahayd laakiin inta badan dadka joogo maanta aan nairobi kaga soo tegay dadyow badan oo saaxiibaday baa jiray ilaa abtuna waa maqan yihiin dad baa lix sano toddoba sano maqan dad baa toban sano maqan marka maasha allah dadku waa isku dhex jiraa dad markay dhaqaaqaan dib bay hore uga soo noqdaan oo waa uma dulqaadan karaan joogitaanka meeshaas marka waxyaabo badan baa jiro marka hooyo haddaan nahay meel kastoo aan joogno dulqaad baa isaga joognaa waayahay waxaan kaa rabaa marka waxaad sheegtay laba sano inaad ku maqnayd meesha aad caruurta u kaxaysana ay ahayd nairobi kenya waxaad sheegtay in af soomaali fiicanna hadda ay soo barteen af soomaali fiican ay ku hadlayaan marka maxaa u suurto geliyay inay af soomaaliga halkaas ku bartaan mar haddii dhulkii uusan dhul soomaaliyeed ahayn inkastoon ogahay inay soomaali degan tahay laakiin haddana maxaa suuro gelinaya af soomaaliga deg degaas kusoo bartaan laba sano gudaheed waxaa suuragal ka dhigay deegaanka markaas aan degan nahay nairobi horta waa waa kenya waa waddan aan deris nahay saasoo ay tahay hadda soomaalida tiradeeda in meesha ay joogto nairobi iyo soomaaliya waxaa is leedahay waxay ku kala duwan yihiin haba yaraatee ma jirto dalkii dhammaa oo kenya macaa kenyatigiibaa af soomaaliga bartay oo kugula hadlaayo maalmihii guryaha ka shaqaynayo shaqaalaha ahaa baa adeegsanaya af soomaaligii marka caruurtii xagga hore u joogtay oo kenya reer kenya ee kenya ku dhashay kuwii meeshaan laga celiyey kuwa soomaaliya laga keenay wixii oo dhan baa horta ku sugan nairobi caasimadda nairobi maasha allah dugsiyadii baa la isla dhiganaya carruurtii banoonibay isla dheelayaan basaskii baa la isla raacayaa oo iskuulladii bay isla aadayaan maasha allah carruurta saddex bilood iyadoo aan la gaarin baa carigii oo canugiio ziira af soomaaliya aqooni markaa carradaa ka kaxaysid wuxuu soo noqdaa caanug isbedelkiisa aa ka dareemi kartid waxaa saddex bilood dhamayn maasha allah aniga horta aad baan ugu mahadnaqaya ilaahay baa mahaddaas iskaleh ka sokow caradii aan geeyey baa mahad iyo shukri iskaleh caruurtayda wax badan badan badan hadda haddaad la hadashid gabadheeda ugu yar waa sideed jir laba sanay maqneyd lix sanaan ku kaxeeyey maasha allah caashay haddaa hadda la hadasha caruurteyda ingiriiska wuxuuba ku yahayba taqliil af soomaaligii bay caadi ula soo qabsatay maasha allah alle waayahay hooyadeedna waa fartuun af soomaaliga si fiican uga hadlaysa waayahay waa la hadli doonaa waad idhiibi doontaa laakiin dhinacaagan dhamayno waxaad ii sheegt waxaad ii sheegtaa marka laba sanaad kusoo haysa meesha labadii sano waad kasoo faa'iday soomaaligii bay soo barteen sidaad sheegtay qur-aankiina halkaasay kasii dhigteen miya naama qur-aanka gabadha hadda aan kuu sheegayo carruurta iigu yar ayadoo jiska sideedaad ku jirtaan dib ugu soo celiyey saas kitaabka markay u dhugato maasha allah mar labaad kuma noqoto laba sanaad soo joogtay kadib duruuf baa ku soo celisay marka duruufaha ugu weyn ee kuu suurto gelin waayay in aad sii joogto maxay ahayd halkaasi mise markii hore qorshahaagu ahaa inaad laba sano soo joogto soo noqoto maya maya maya ma rabin ilaa ay hay iskuol gaaraan inaan dib ugu soo celiyo waddankan waxaa islahaa dugsiyada hoosoo dhexe dhan ha kusoo dhameeyaan kenya qur-aankii meeshaas ha kusoo dhameeyaan axaadiista iyo beri waalideynka iyo wixii diinta islaamka ku salaysanta oo dhan ha soo fahmaan dadkiioo caqligooda kala baxay oo majuura aad dib usoo celisid laakiin hadday markaa adiga tashatay tii rabbibaa meela aniga odagaa ibiilaayay carruuro kaleetana meeshan waa kaga tegay oo jaamacadihii waxbay iska dhiganayeen odagii mar hadduu soo dhacay haddee kenyana qiimaha lagu joogo iyo nolosheeda ma aha igu soo orod waa aad bay expensive u tahay marka wixii waa isbixin waayeen odagiina waa soo dhaco isagii baaba gargaar deg dega iiga baahday saas darteedan kusoo noqday haddana mar walba qalbiga waa ku haystaa hadda saacadda ay soo waceysay ka hor waan ka hadlaayo waxaan lahaa carruurtii ayaga mas-uuliyadooda qaatay oo homarg aanan ka caawinin oo hooyo maxaa homarg baa igu taagan kuleheen oo asaga markuu soo istaagaba homargiisa ka shaqaysanayay dugsiga asaga casharkiisa diyaarsanayay oo ogaa inuu macalinka sugaayo marka wixii oo dhan hadda waxaan dib ugu soo noqonay falalkii ahaa ma laydin soo dhiibo homarg iyo ma akriseen casharkii macalinka berri idinka rabay dhibaatadii shala aan kaga tegay baan maanta kusoo dhex noqday aan taaganahay marka maasha allah carruurta ruuxadooda waxyaabaha ugu badan oo xagga markay joogeen aan ugu xamdinaqay waxay ahayd ilaahay baa mahaddaas iska lehed inuu carga iskuolka hoomaaga uunan qofna u baanayn oo asaga uu intuu la fariisto mas-uuliyad iska saaro uu hoomaagiisa hore ka qoranaayo kitaabkiisa casharka uu hore ka qaadanayo uu ogyaha berri macalinka inuu sugaayo hataa iyadoo la riixaayo maxaa marka ugu wacan in marka xagga ardayga uu joogo ama carruurta xagga markaay joogtana inay xil isa saaraan halkan markay joogaanna uusa xilka saarayn maxaad maxaad maxaad halkaas kala soo dhexbaxdo ku jira waxaa ku jiro kuwa lamidka ah oo xagga jooga baa waxay yihiin dad mas-uuliyadooda ayagay gacantooda ku jirto carruurta waa la koriyaa korinta xagga iyo korinta inta isku mid ma aha xaqiiqdii dad badanna way wada arkeen carruurta xagga joogtaahi waa carruur ayaga waalidka ka sogow ayaga ruuxadooda mas-uuliyadda isa saaran oo garanaya waxa uu macalinka ka sugaayo oo isdiraaya carruurta xagga joogta ayagoo dad isdiraaya ahaan carruurtayda u geeyey barti bay kala bilowday waxay ahaayeen dad aan haba yaraatee haddaa riixaysid xataa riix ninkaa ogoleen waana yaryaraayeenoo hadda lama dhihi karo waa dad majuur oo qaangaarayo oo saasay madax adeyga ku keeneen wax yaryaroo kuu baahan oo masaakiina baa toban jir ahaa toban jir buu ahaa kii igu roonaayoon kaceeyo toban sanuu jira hadda markaan soo celinayo labiiyo toban sano san laba sano kusoo dhamaysta xagga marka wuxuu ahaa nin aan iiga baahnayn inaan weydiiyo aandha warboorsadi soo qabo aawo homaagii baanka maanta lagu soo dhiibay iyo casharkaagii dugsiga ma akrisatid berri dugsiga u soctaaye wallaanan dhihi jiray ilaahay baa imaqlaayo hadda maantana meeshaanaan isla joognaa maraykan waa inaan dhaho boorsada kasoo bixiya waraaqa haddii laidin soo dhiibo saxiix ay u baahan yihiin haddii homaag laydin soo diray soo saara hadday intay qoraxda soo jeedo ha laydin caawiyo wixii inan garanayn ha laydinka caawiyo aad baa wallahi dhibaato ugu qabnaa carruurta dalkan markay joogto marka waaya waaya marka waxaa ii dhiibtaa qaar ka mida qaar ka mida dadkaad soo celisay tan u yaroo kale haddaan la hadli karo af soomaaliya maxamed aamin hoo la hadal hal sanuu ka weeyaa maxamed aamin hoo la hadal aniisan waa aniise aawo maxamed aamin maxamed aamin meeqa sanaad jirtaa toban toban sano ha iskuolkana fasalkee ku jirtaa shanaad af soomaaliga xagee ku baratay kenya baa ku bartay yaa ku baray ma carruur kalead ka baratay ma guriga aad joogtee looga hadlayo aad ku baratay ma iskuolka sidee ku baratay caruurta baan ka baqtay ma jeclaatay nairobi haa halkanaad ku soo noqotayna may maxaa dhacay
meeshaa waxbarasho ma jecesho hee yaa kuu sheegay sidaas waxbarasho way taallaa laakiin nairobi waad ka jeceshahay waxbarashada oo dugsiya camal dugsi fiican meeshaa ma jirto hadda haddii hooyo ay noqonayso ma raacaysaa mise waad ka haraysaa waan raaca ana kula ana kula hadal midka labiyo toban jirkaa la hadal aye assalaamu calaykum wacalaykum salaam yaa ila hadlaaya anas waa fiican adisadataan ani waa fiicanahay imse jiraa tahay saddex iyo toban sano ay gashay nairobi baad hadda ka soo noqotay een, intaad nairobi joogtay een, nolosha nairobi ka waran ma mid fiican ba mise waa mid een, boring ah nolol waxaad u fiican waay maxay ku fiican tahay maxaa maxaa jeclaato oo aad soo aragtay qur-aanka iyo waxbarashada maxaa iyo kale freedomka iyo iyo free iyo free free baa tahay haa iyo banooni iyo ciyaalka wax kasta Een, halkan halkan halkan hadda aad joogto maraykanka xorriyad ma leh maya waa lagu waardiyanaa haye laakiin xagga keligaa maa bixi jiray haa xaggee aadi jirtay markaad keligaa baxdo banooni dugsi skool keligaa iyadoon lagula socon ba haa in lagu daba socdo halkan maxay kaa dhibaysaa oo lagu ilaaliyo ammaankaagii oo ama hooyo kaa warqabto oo war anas aawa inay ku tiraahdo ilaalinta maxaa u diidaysaa halkan waxaa ugu nacba waay maxaa ku nacday
maba jecliba haye marka waxaa rabtaa inaad wiil xora noqoto iskaa u socoto haa
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd fartuun abuukar sankuus oo laba sano ka hor ka guurtay gobolka kentucky balse hadda dib ugu soo noqotay isla gobolka intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo